الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد موضوع محاضرة سيدة أما غشين أما بلدتشيي وحوكسها بسياهي الاستفادة من الوقت إن لقصها إذا استوقتها وموضوع مهم أه waayo ruuxu inta uu adduunyada joogo cimrigiisa ayaa raasamaad u ah wuxuu cimrigaa ku shaqaysto ayuu aakhirana yeelanayaa hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba adduunyaduna waa masracatu alaakhira waa beertii aakhiro nin waliba wuxuu beertuu goosanayaa hadday khar hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba waktiga in laga faa'iidaysto muddadaa cimriga qofku uu nool yahay adiladu waa inoo tilmaamaysaa aayaadka qur'aankana waa laga qaadanaya axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sheegaysaa aqwaal badan oo a'immadii hore ay tilmaameenna way ku tilmaameen marka sharciga iyo caqliga mid waliba wuxuu ku tusinayaa in waktiga ruuxuu ka faa'iidaysto oo fursadda aanu dayicin allah wuxuu yidhi awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar wa jaa'akum annadiir yaanaan idin cimri siinin oo idin cimri dheerayn wax ay waantoobayaan ama mid ay ku waantoobayaan gudihiisa kii waantoobaya yacni wakti aad ku waana qaada qaadataan haddaad waana qaadanaysaan waa idin siinaa macnuu u dhacaya waktigaa loo cimri siiyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa lixdan sano xadiis aynu sheegi doonana lixdanka sano waa ku soo arooray oo tilmaamaya acdar allaahu ila mri'in akhara ajlahu akhara ajalahu xataa balaga sitiina sana ilaahay waa u cudurdaar dhameeyey oo bimacnaa cudurdaar waxba uma baaqi yeelin ruuxu cimrigiisa dibdhiga iyo ajashiisa ilaa uu soo gaadhay ilaa uu ruuxaasi gaadhay lixdan sano yacni wuxuu ku cudurdaartan ma yeelanaayo cudurdaarkii waa laga suuliyey oo cudurdaar uma helaayo maadikaadisi marka bacdu ahlicilmi marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen muddadan tacmiirka ee aayadda lagu sheegaayo waxaa looga jeedaa lixdan sanaa looga jeedaa waana cumrulghaalibkii oo waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciin wa aqaluhum man yajuuzu dalik cimriyada ummaddaydu waa inta lixdan iyo toddobaatan u dhaxaysa yacni haalibkoodu intaasay ku dhintaan waxaana yar inta toddobaatan ka gudubta oo dhaaftaa waa yar tahay baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen awalam nucamirkum waxaa looga jeedaa afartan sano arbaciina sana waxaana laga soo raraa culamadii hore ee reer madiina markay afartan gaadhaan inay shaqooyinka kala dhigi jireen cibaadadana ay u bandixi jireen oo cibaado keliya ay la iman jireen xataa culamada muta'akhiriinta qaarkood waxaa laga soo raraa markuu afartan sano gaadhay inuu joojiyey duruusta xataa dhigayo iska daa adduunya inuu qabteen oo u faaruqay kutub inuu qoro iyo cibaado keliya bacdu ahlicilmi awalam nucamirkum waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa siddeed iyo toban sano bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa albuluuq waa qaangaadhnimada oo muddada la cimri siiye lagu waantoobi karaa waa intuu qofku mukallaf ka noqonayo marka aayadda ilaahay wuxuu noogu sheegay muddo lagu waantoobi kari lahaa ciddii waantoobaysaa yacni inuu ilaahay dadka cimri siiyey wa jaa'akum annabiy waana idin yimi kii idin digaayey oo rasuulkii sala allahu alayh wasalam baa idin yimi jamaahiirta culammadu waxay yidhahdeen nadiirka digaya ka digaya aayadda lagu sheegay waa rasuulka sala allahu alayh wasalam bacdu ahli cilmina waxay ku fasireen ka digaya inuu yahay cirada oo ruuxa marka timihiisu caddaadaan ciradaasi waa digaysaa oo qofkii waxay uga digaysaa geeri yacni waxay ka dhigayiin timahani nabaad oo kale geeduhu markay soo baxaan marka hore waa cagaaran yihiin caleentu waa la mid waa cagaaran tahay marka dambe waa caddaataa marka dambe maxaa ku xigaa inay dhacdaa ku xigtaa marka qofka timihiisii hadday caddaadeen dee wuxuu sugtaa waa geeridii inuu dhacaa ku xigtaa marka culamada qaarkood waxay dhahan kaa digaya ee aayadda lagu sheegay waxa weeyaan bay dhahan cirada almuhim muddada qofku cimriga uu nool yahay buu fursad haystaa muddada inuu ka faa'iidaysto ayaa markaa u eg khaasatan faraaqada markuu haysto iyo caafimaadka markuu haysto si gaara waa inuu uga sii faa'iidaystaa allah wuxuu yihi faidaa faragta faansab markaad faaruqdo oo aada mashaadiisha iyo waxa ku mashquulinaya ka faaruqdo yacni ku daal cibaadada oo cibaadadii qaabil cibaadadii ku daal marka qofku inuu cibaadaysto waktiga markaa faraaqada oo si gaara uga sii faa'iidaysta waa arrin aada iyo aada umuhima hadduu qofku markaa wax anfacayo firaaqadiisa ku buuxin waayo wuxuu ku buuxinayaa wax dhibaataynaaya waayo nafsi cidla joogi mayso ama khayr bay ku mashquulsan tahay ama shar bay ku mashquulsan tahay imaamu shaafici raximah llahu waxaa laga soo naqliyaa wuxuu ihi qolo suufiye ah dana hadalkooda dhagaystay buu ihi shaafici wax i anfaca ama nafcila laba kelmadood baan ka maqlay buu ihi shaafici baa odhanaya labadaa kelmadood waa maxay nafsaka in lam tashkalha bilxaqi shakaladka bilbatil kelmadda koowaad waxa weeyaan naftaada haddaanad xaq ku mashquulin baatil bay kugu mashquulinaysaa nafti shughlilaan joogi mayso marka infiraaqo hesho khayrka haddaad u jeedin weydo iyadaa sharka u jeesanaysa mal lfaraaq waa arrin muhima marka firaaqadii waa in khayr lagu buuxiya wanaag lagu buuxiya kelmadda labaad ee kale iyaduna markaa faa'iidadooda aan ka maqlay waxa weeyaan buu yidhi waalwaqtu kasayfi in lam taqtachu qaطacak waktigu seeftoo kaluu ka dhigan yahay haddaad goyn weydo oo khayr ku goyn weydo isagaa ku goynaya oo bimacnaa shar kugu jaraya waxaan ka maqlay wax faa'iidada labadaa kelmadood baan ka maqlay waa laba kelmadood oo muhima marka firaaqada in laga faa'iidaysto oo nafta yacni lagu mashquuliyo xaqa iyo khayrka iyo wanaagga waa arrin aad iyo aada u muhima oo intay shar u jeesan lahayd wanaagga loo jiheeyo haddaad jihayn weyda yadaa ku jihaynaysa yaduna xumaantay u ilanaysaa wanaagga marka uma ilanayso wanaagii in loo badbaado oo lagu xakameeyo oo lagu qabto oo xaggiisa loo celiyo ayay u baahan tahay ina anafsa la ammaaratun bisuu naftu waa mid amrid badan xumaanta miduu ilaahay unaxariista mooyaane kii kale yacni naftu xumaantay aada u amraysaa wuxuu kaloo allah yidhi inamaa nacuddu lahum cadda waxaanu u tirinaynaa tirin waxa la tirinaayo waxay culammadu yidhaahdeen waxaa loo tirinayaa cimrigooda sanadaha ay noolaanayaan iyo bilaha ay noolaanayaan iyo maalmaha ay noolaanayaan iyo saacadaha ay noolaanayaan hataa culamada qaarkood waxay gaadhsiiyeen waxaanu u tirinaynaa inta ay neefsanayaan qofka waxa tirsan inta goore cimrigiisa uu neeftanayaa tirsan markastuu neefta soo tuuro ama sii jiido cimrigiisii qayb baa tagtay way neeftada waa tirsan tahay mar hadday tirsan tahay waxaan soo siyaadayno mar walba wax ka dhacayaan maxaa ka degdegdeen goortuu dhammaanayo hadduu mar walba nuqsaamayo shayga oo wax ka dhacayaan wax ku soo kordhayo oo ku soo biirayaana aanan jirin fama asraca annafaad maxaa ka degdeg badan dhammaanshaha u dhammaanayo marka isbiriqsiyadaa tirsan neefsiga ayaa tirsan tallaabadaa tirsan wax waliba waa tirsan yihi mana ogo qof mana ogo qofku goorta geeridu u imanayso waxay imanaysaa iyadoo kadiso ah goortay u imanayso kama warqabo oo laynooma sii sheegin cimrigeenu intuu yahay sasaayada yidi diinadeenna waa dheer tahay cimrigeennuna waa gaaban yahay yididiinadiyo cimrigana waxa markaa dheer yididiinada waxa fiican in yididiinada iyo markaa amalka la gaabiyo oo aan lagu xisaabtamin markasta in la noolaanayo aan lays odhan waad noolaan doontaa oo beri dambead toobad keeni doontaa khayrka lama dibdhigo khayrka waa lagu degdegaa horaa laga sameeyaa waayo ma garanaysid wakti dambe haddaad u dibdhigto waktigaa dambe inaad gaari doonto iyo in kale ma ogid ma mada faat waalmu'amalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tagay socde maa soo noqonayaan waxa soo socdaana waa hayb oo waa qarsoon yihiin oo waynaga qarsoon yihiin inaynu gaari doonniyo in kale ma ogin saacadda markaa aad joogtid baa kuu sugnaatay saacadda in laga faa'iidaysto ayuunbaa ina saaran wuxuu allah yidhi walan yu'akhir allahu nafsan ida jaa'a ajaluha ilaahay nafna uma dibdhigaayo cimrigeeda wax ka mida lama dibdhigaayo oo ajasheedu lagama dibdhigayo marka ajasheedu u timaado ruux saacad loogu darayaa ma jiro ruux daqiiqada loogu darayaa ma jiro ruux sakan loogu darayaa ma jiro hadduu adduunyada ugu xoolo badan yahay oo u yidhahdo xoolahaydoo dhan hal daqiiqad cimrigayda ha lagu kordhiyo xoolahaydoo dhanna ha layga qaato wax dhacaya maaha walan yu'akhir allahu nafsan ida jaa'a ajaluha marka cimrigu waa mid muhima xoolaha isagaa ka muhiimsan waxay dadka qaar odhan jireen alwaqtu kadahab waktiga wuxuu ka dhigan yahay dahab oo kaluu ka dhigan yahay laakiin waa khalad saxdu waxay tahay alwaqtu aglaa min adahab waktigu waa ka qaalisan yahay dahabkiiyo xoolaha o dhan waa ka qaalisan yahay waayo dahabka haddii lagu khasaaro xoolaha haddii la waayo waa dhici kartaa qofku inuu dib ka helo oo uu shaqaysto oo uu dib ka tannaado xoolo ka yeesho laakiin qofka haddii waktigu baafo waktigaasi marnaba usoo noqon maayo mid soo yaabanayo ma aha mid uu xataa marka iib ku helayo ma aha nin baa gaboobay isagoo da ahaa buu is yidhi xoola shub markaasu marba markuu wadaanta jiido ayaa meele xanuuntaa markaasuu wada a nin carbeed buu ahayo uu gabiyey markaasuu wuxu uhi maali idaa gadabtuhaa sa'aytu akibarun calaani ambaytu layta wahal yanfac wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fastaraytu maxaa ii sugnaaday buuba markaan jiidaayo wadaanta aan la cabaadayaa maxaan la cabaadayaa akibaran calaani ambaytu ma gabow baa i fuuray mise guri baa i fuuray guriga gabadh buu uga jeedaa akibarun calaani ambaytu layta wahal yanfacu shay-an laytu alla jeclaan lahaaya oo miyay wax taraysaa laytu jeclaan lahaaya miyay wax taraysaa inaan calaa calaa oo idhahdaa taasaan jeclaa waxm wax may taraysaa layta shabaaban buuca fastaraytu alla maa dhallinyaronimo la iibiyo aan soo iibsadee maa la yidhahdo suuqa waxa taalla dhallinyaronimo la iibinayo xoolo wax kastaba waa ku soo gadan lahaa oo waa soo siisala mid kale wuxuu yihi layta shabaaba yacuudu yawma faukbirahu bima facala almashiibu alla dhallinyaronimadii maalin bay igu soo noqoto oo dabeedna aan uga waramo yani marka cirada aan uga sheekeeye miyay soo noqonaysaa jawaabtu waa maya saacad ku dhaaftay iyo maalin ku dhaaftay ma soo laabmayso ma soo laabmayso ilaahay wuxuu yidhi waاtaquu yawman turjacuuna fiihi ilى اllah ka baqa maalin xagga ilaahay laydin celinaayo yani yawm اlqiyaamah maalintaa ka baqa baqashada waxaa loola imanayaa iyo cabsida iyo taqwada cimriga gudihii baa lagula imanaya oo ay tahay in lagula yimaado waxaa loo camal falayaana waa yawm alqiyaama waa maalintaa dambe taasaa loo camal falay wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam nicmataani maqbuulun fiihima kasiiru min annaas laba nicmo dadka gudahooda waa laba nicmo gudahooda dadka waa lagu kadiyaa oo bimacnaa waa la seejiyaa lama waafajiyo aaliban labada nicmo waa maxay alsixatu waalfaraaq waa caafimaadka iyo firaaqada rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa soo wariyey markuu caafimaad qabo ruuxu waxaa laga yaabaa inaanu ku dadaalin dadka badankoodu khayrka iyo wanaagga iyo wax anfacayo inaynu ku dadaalin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu markuu xanuunsado nicmadii tabo oo uu yidhahdo markaad caafimaad qabtay kamaad faa'iidaysan haddii yidhaahdo xanuunkaa kaa qaado waa inaad sidaas samaysaa oo sidaas samaysaa oo sidaas samaysaa yani waxbuu tabanooyaa laakiin markuu caafimaadka hayay waa ilaawaya haddii dib caafimaadka laga siiyana waxaa laga yaabaa inuu halkii ka wado firaaqada markuu hayo waxaa laga yaabaa firaaqadii inuu dayaco waxaan anfacayn waxa dhici karta inuu ku mashquulo marka uu firaaqada waayo mashquulo ayaa waxa dhici karta inuu islaamo firaaqadii hore ogamaad faa'idaysan alla hadda waa firaaqadii ku siiya kullu dalika tamanigaas uu tamaniyayo qofku oo uu jeclaysanayo in firaaqadii loo soo celiyo in caafimaadkii loo soo celiyo waxba uma tarayso waxa saaran saacadda markaa uu joogo inuu ka faa'idaystaa saaran iscilkaambiga uu isku cilkaambiyayo waktigii uu tegey iscilkaambiga uu isku cilkaambiyayo waktigii tagay waxay u soo celinaysaa ma jirto waxayna ka luminaysaa wakti dambe wakti dambey ka luminaysa marka dadka qayb ka mida waa la waafajiyaa inay sixada iyo firaaqada labadaba ka faa'idaystaan sida markaa xadiiskaba laga fahmayo nicmataani maqbuulun fiihima kasiiru min annaas kullu nnaas lama odhan halkaa waxaa laga fahmayaa qayb dadka ka mida oo la waafajiyo sida wanaagga ku jira inay kaga faa'idaystaan inay jiraan wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam in qaamat الsaacaةu wabiyadi axadikum fasiila fain istaطaaca an laa taquuma xataa yagrisaha falyafcal hadday qiyaamadu kacayso iyadoo midkii gacantiisa ay ku jirto yani geed yar oo u tallaalaya ay ku jirto hadduu kari karo qiyaamadu intaynay kicin inuu tallaalo oo arrada ku beero ha sameeyo bimacnaa asbaabtii qiyaamadu iyadoo qiyaamadu dhacaysa oo dadkii la ragayo uu arkayo hadduu ka gaarsiin karo ha sameeyo xadiisku sheegaya imam axmed wakayruhu baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen marka waxaa laga qaadanaya ijtihaadka iyo dadaalka qofku waxa anfacaya uu ku dadaalo ayaa laga qaadanaya اغتنم خمسا قبل خمس xadيiث kale wuxuu tilmaamay شhan ka faa'iidayso intaana شhan kale gaadhin شhan kale intaynay ku soo haleelin شhan ka faa'iidayso noloshooda ka faa'iidayso intaan geeridu ku iman oo caafimaadka ka faa'iidayso intaan xanuunku ku iman oo dhalliwaranimada ka faa'iidayso intaan gabowgu ku iman oo firaaqada ka faa'iidayso intaan mashquulku ku iman marka furaska in laga faa'iidaysta waa arrin aada iyo aad u muhim ah oo meesha markaa ku jira marka waktigu yani waa qaali asarta ay culammadu ka sheegeen ay ku tilmaameenna waa badan tahay oo waxyaalo badan ayay ku tilmaameen aqwaal badan bay ku sheegeen in laga faa'iidaysto waktiga xasan albasri waxaa laga sheegay inuu yihi addunya alaaثatu ayaam adduunyada waa saddex maalmood ama alamsu faqad dahaba bima fiih shalay miyaa wixii ku sugnaa waa la tagtay waa shalay iyo maantiiyo berri shalay wixii ku sugnaa way la tagtay wa ama gadan falacalaka la tudriku berrina waxaa laga yaaba inaanad gaadhin waa dhici kartaa inaanad gaadhin waa dhici kartaa wa ama alyawmu falaka facmal fiih maantaad kuu sugnaataye gudahooda waa inaad kula kaalay oo ku camal fal sheekh kale culamadii hore ka mida waxaa laga soo naqliya inuu yihi in ihtamamta bima yanqusu min maalika fabki calaa maa yanqusu min cumurik haddaad ka murugooto waxa xoolahaaga ka nuqsaanaya waxaad ka oydaa waxa cimrigaaga ka nuqsaamaya taas yadaa ka oy waxaa kaloo la soo naqliya abudarda waa nisbeeyaa inuu yidhi oo saxaabi ahaa ibna aadam inamaa anta ayaam ina aadamow maalmaa tahay kulamaa madaa minka yawmu madaa bacduk markaad soo maalini kaa tagto qayb kaa midaad tagtay maalmihii aad ahayd waa socdaan abubakar waxaa loo nisbeeyey inuu yidhi abubakr sidiiq radia allahu canhu ardaa yaclam ana lilahi camala binnahaari laa yaqbaluhu billayl waxaad ogaataa inu ilaahay u sugnaaday camal maalinta gudahooda la samaynayo la qabanayo waa inuu habeenka gudihiisa aqbalaynin haddii la sameeyo iyo camal habeenka gudihiisa la samaynayo oo aanu aqbalaynin haddii maalintii la sameeyo yacni xilli walba camalkiisa waa in lala yimaadaabuu ujeedaa wakti walba camalkeeda la kaalay hadday habeen tahay iyo hadday maalin tahay mid walba waxaa la soo naqliya xasan basri ayaa isagoo ninay saaxiib yihiin wada taagan yihiin ayaa waxaa la soo mariyey meyd la sidoo janaase ah markaasuu xasan basri wuxuu ku yihi saaxiibkii ترى لو رجع هذا الميت إلى الدنيا أكان يعمل غير الذي كان يعمله أما ترى ترى لو رجع هذا الميت إلى الدنيا أكان يعمل غير الذي كان يعمله ما أمر إليسا ميت كاسي أبناء الدنيا كسر نقوها عمل كل سنين شري عمل كدوانين وقبرايه markaasaa ninkii wuxuu yidhi haa markaasuu wuxuu ugu jawaabay in lam yakun huwa fakun anta isagii haddaanu ahayn hadda mid soo noqonaya bal hadda booskiisi adigu galo bal camalku isagu qaban lahaa marka la soo celiyo bal adigu qabo waa kelmad qaaliya waxyaalaha markaa qofka ku xambaaraya inuu ka faa'iidaysto waktiga waxaa ka mid a inuu goorida xasuusto oo nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam akfiruu min dikri hadihi llabbaat farabadiya kii macmacaanka goynaayay xasuustiisa a xasuusanaysaan farabadiya yacni goorida xasuustaa loo jeedaa oo aada u xusa haddii geerida aada loo xasuusto oo lagu xisaartamo geerida inay hayso qofku waa dadaalaya xataa nabigu sala allahu alayh wasalam salaadda marka la tukanaayo wuxuu odhan jiray salli salaata muwaddic waxaad tukataa mid adduunyada sagootinaya oo ka tagaayo salaadiisii tuko bimacnaa waxaa loo jeedaa waxaad qadartaa oo ka soo qaadaa ila adigu ma ogide salaadani inay tahay salaadaa tukato tii kuugu dambaysay haddii lagugu odhan lahaa taa aad joogtaa waa tii kuugu dambaysay sidaad u qurxin lahayd sidaad uga iman lahayd sidaad u khushuuci lahayd sidaad ugu tadabburi lahayd oo ugu fiirsan lahayd sidaad u wanaajin lahayd salli salaata muwaddic mid adduunyada sagootiya salaadiisii tuko xadiiskaa sheekh albani waa saxiixiyey fi saxiixa marka waxaa laga qaadanayaa waa in salaad kastoo la tukanayo aakhiro la xasuustaa iyo geerida la xasuustaa oo qalbigaada ay ku soo dhacdaa inay dhici karto salaadani inay tahay tii kuugu dambaysa midaad tukato imise iyagoo caafimaad qabta la qabtay ha furanin dooraad ku tala gashay geerida dooraad ku tala gashay geerida oo aad isdhiibtay inaad dhimanaysa dad fara badan baa maytu faja ku dhinta maytu qafle siduu caafimaad qabay u soconaayey imisaa kursigii ka dhacay hebel waa dhintay war sawkii halkan ila hadlayey war sawkii ila kaftamayey warsooti halkan fadhiye ka kadsamayey markanin baa inta saa loo qabtay ayuunbuu markaasaa u dhacay dad baa intay sujuudeen sujuuddii aan ka soo noqon oo sujuuddii naftu kaga baxday qaar baa iyadoo waxa weeye aan waxba qabin gurigoodii ka soo baxay iyadoo maydana lagu celiyey tazawad min ataqwa tazawad min ataqwa fainaka laa tadri in jana allaylu hal taciishu ila alfajri sahay qaado taqwada xaggeeda ka sahay qaado fainaka laa tadri adigu ma garanaysid in jana allaylu hal taciishu ila alfajri haddii habeenku madoobaado oo habeenku soo galo yee beridan inaad gaaraysiyo in kale adiguma ogid fakam min saliimin maata min gayri cillatin wa kam min saqiimin caasha xiina min addahri fara badana mid caafimaad qaba oo cillo iyo marka xanuun u dhintay aan la ogayn dhintay mar keliina naftaa ka baxday wadnaha istaagay xanuun laguma ogayn falow see loo qabta wa kam min saqiimin caasha xiina min addahri fara badanaa muu xanuunsanaya oo wakti dooran noolaaday dadka xanuunsada dadka xanuunsanaya bukaankaa qaarkood waxay isku samirsiiyaan oo ay yidhaahdaan intaan taa hayay baa dadba markaa waxa weeye tegey qaar badan oo qafqaf lahaa oo xoog badnaa oo caafimaad badnaa ayaa markaa iyadii hore u xarooday kii liitay ee layslahaa waxa weeye waa dhimanayaa ama laga niyad gaabsaday ayaa waxaa laga yaabaa wakti badan inuu noolaado inan baa wuxuu yidhi aabbahaygaa muddo doora bukay dabeedna markaa waan nin dhakhtaraan u geyn jiray dhakhtar weyno macruufa buu ahaa maalintii ugu dambaysay dhakhtarkii waa u geeyey waa qaabilay dawooyinii waxbuu u qoray dhakhtarka xanuun kama muuqdo odaygana waa bukaan waana celiyey gurigii baan geeyey buuri habeenkii dambea dhakhtarkii intuu soo rawaxay ayuu guriga markuu ku soo dhawaa un baa wax ku soo dariyee hoonkiibu aada u garaacay markii uu albaabku istaagay gurigiibu markaa galay sariirtu saa ugu jirsada waa ka dhacday odayga aabbahoodaan u yimi buuri aada maysnahay dhakhtarkii hebel ee aan kuu geynaayey isagaa kaa horeynaya ma islahay markaasuu may markaasuu dhakhtarkii dhimay dhakhtarkii dhimay dadka qaarkood habeenkay arooska ahaay baaba dhinteen wuu guursaday xanuun ma qabin fii laylat lcursi isagoo aroosa ayuu markaa dhintay qaar noocaasi ku dhacda aanu garanaynaana waa jiraan yani dad fara badan oo asbaab yani inuu dhimanaayo aynay muuqan oo si maytu qaflaa u dhintaa jira hareerahenay ka badanta saas aawade qofku inuu geerida ku xisaabtamo oo uu aakhiro xasuusto waa arrin aada iyo aada u muhima waxaa ka mida waxyaalaha ka qayb qaadanaya qofku inuu waktiga ka faa'iidaysto saaxiibbo wanaagsan inuu yeesho oo saaxiibada wanaagsan waxay ka qayb qaadanayaan wanaaggii qofku inuu la yimaado saaxiibada xunxuna uu ka digtoonaado iska ilaaliyo almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalilu qofku wuxuu ku sugaya diinta saaxiibkii ha eego qofku cidduu la saaxiibaya ayuu nabigu sala allahu aleyh wasalam yidhi qofku la saaxiibaya ha eego marka saaxiibada ka faa'iidaysanaya waktigooda waa inuu la saaxiibaa xikma ayaa waxay leedahay saaxib aladiina yarawna alwaqta kanjan walaa tusaaxib aladiina yarawna alwaqta caduwan yajibu qatluh la saaxiib kuwa waktiga u arkaayo inuu yahay khasnad in la ilaashado ay tahay khasnad dahaba haddaad haysato saad ku samayn lahay miyaa dayici lahay mise waad waawanahay khasnad kuwa waktiga u arkaya ay waajib tahay in la xafido oo la ilaaliyo kuwa la saaxiib kuwa sidaa u arkaya hala saaxiibin kuwa waktiga u arkaya inuu yahay cadow la dilaayo ficil badan bay dadka qaarkood sameeyaan wuu ciyaarayaa yacni waxa weeye lagu iyo maalayacni buu ku mashquulsan yahay madadaalooyin aan faa'ido lahayn buu ku mashquulsan yahay dambi buu ku mashquulsan yahay marka warooxna waa maxay waxay leeyiin waktigaan dilaynaa oo waktigu macadow la dilaa war macadow la dilaa mise waa khasnad ay tahay inaad ilaashato yani waktigu waxa weeye waa khasnad ay tahay inaad ilaashato waa rasamaalkaagii waxaad adduunyada beeratada aakhiro goosanaysaa wax kale ku sugnaan maayaan daartii camalkan haddaad joogta ee adduunyada waya daarta camalku aakhira daartii camalka ma aha saaxiibada xunxun haddii lala saaxiibo waxay qofku u sababayaan xumaan ayay u sababayaan yaa waylataa laytanii lam atakid fulaana khaliila laqad adalanii can اdikri bacda id ja'anii wa kana الshayطaanu lilinsaani khaduula ilahay wuxuu inoo sheegayaa dadka qaarkood aakhire inay isku cilkaambiyayaan saaxiibada xunxun ay yeesheen ooay odhanayaan iyagoo calaacalaaya wakti aan calaacal waxba u taray yaa waylataa laytanii lam atakid fulaana khaliila alla halaagayda iyo hoogaydaayi jeclaan lahaayo inaanan hebel saaxiib ka dhigan maxay igu watay hohol iyo cakuye maxaan hebel saaxiib uga dhigtay laqad adalanii can idikri bacda id ja'anii waa iga hadaabiyey xuskii ilaahay iyo qur'aankii markuu u yimi dabadeed oo dikriga iyo qur'aanku isoo gaareen dabadeed ayuu iga hadaabiyey iga lumiyey wa kaana ashayطaanu lilinsaani khabiila marka saaxiibada xunxun waa in laga taxadiraa oo layska jiraa waayo qofku cidda uu la saaxiibo ayuu markaa raadaynaysaa oo uu ku dayanayaa alarwaaxu dunuud mujannada fama tacaarafa minha taraf wama tanakara minha اkhtalaf nafuhu waa ciidamo yani marka la carbiyey wixii isfahmaa oo isku nooc noqda o iswaafaqaa waa isjeclaabaan haatay dadku ku maahmaahaan addaa'ir yaduur maca shakli shimbirba shimbirkiisu la duulaa ruuxu hadduu wanaagsan yahay cid wanaagsan mooye cid kaleo lama saaxiibo hadduu xun yahayna cid xun buu la saaxiibaa laakiin anigu waa wanaagsanahay saaxiibadayna waa xunxun yihiin isma qabato waxaa la soo naqliyaa xasan basri shiika la yidhaahdo i shiikh caabida buu ahaa caalimna ah adduunyadana ka zaahiday xukan badanna laga soo raro nin amiira ku yidhi baa la yidhi dadka fusaaqda ee xunxun ee reer basra ii soo qor si aan shaqo uga qabto weliba ku darso fisqiguna weegaa sidan daahir uma ahayn fisqiga iyo xumaanta waktiyadii khayrka lahaa weeyaano cidda samaysaa waa koobnayd waana qarsan jirtay waa la dhiiman jirtay ee fisqigu banaanka ma ooli sida uu hadda banaanka u yaallo sheikuu wuxuu yidhi anigu iyo fusaaqda reer basre maxaa iska kaaya galay waan isnaqaanaaba xarkageel ma wada xidhaan inaanu dhalaa wuxuu yidhi aabbe anaa u qoraya markaasu madaa u qoraya markaasuu haa markaasuu u qoro adna isku dar waayo fisqigaa lala dhuumanayo maad ogaan lahayn haddaanad markaa la samayn oonad ka mid ahay fisqu banaanka ma ool baan idhi sidau hadda u yahay waktigii taabiciinta oo waktigii khayrka lahaa dadkii khayrka lahaa waktigay badnaayeen weeye marka wuxuu idhi isku dar bu ama iska bilow bu labada laftigii marka qofku cidduu la saaxiib yahaa lagu eegaa alcimaa qaarkood waxay odhan jireen can ilmar-i laa tasal wasal can qariibi qofka isaga ha weydiin oo ha odhan muxuu yahay ee saaxiibkiisa weydiiya waxaa tahay uu la saaxiib yahay yani saaxiibkiisaa lagu garanaya wanaag iyo xumaanshaba marka saaxiibada wan wanaagsan ee waktigooda ka faa'iidaysanaysa ee ilaalan ilaashanaysa saaxiibada noocaasoo kale waa in laga saaxiib yeeshaa kuwa waktigooda dayacaya waa inaan laga saaxiib dhigan xasan basri waxaa kaloo laga soo naqliyey inuu yihi maalin kastooo timaada oo ibnu aadamka soo marta wuxuu odhanayaa in aadanow waxaan ahay khalqi cusub oo ilaahay abuuray waan cusbahay camalkaagana markhaataan ka ahay oo ku markhaati furaya markaan tago soo laabmi maayo waxaad doonto hormarso hortaadaad ka heli doontaayo waxaad doontana dibdigo anigu marnaba soo noqon maayo waa waano waktiga in laga faa'iidaysto tilmaamaysa weeyaan marka culamadii hore aad iyo aad bay waktiga uga faa'iidaysan jireen tusaalayaal siday uga faaidaysan jireen waktiga haddaynu ka tilmaano waxaa ka mid a cabdullahi bn mascuud waxaa laga sheegay inuu yihi maa nadimtu calaa shayin nadamii calaa yawmin garabat shamsu naqasa fiihi ajalii walam yazdad fiihi camalii kama tiiraanyoon oo kama qoomamoon sidaan uga tiiraanyooday maalin qoraxdeedii dhacday oo cimrigaygii wax kaga nuqsaameen oo ajashaydii soo dhowaatay camalkaygii wanaagsanaana aanu kordhin sidaan maalintaa uga murugooday waxaan uga murugooday ma jiro yani waxay tilmaamaysaa siday waktigooda ugu dadaali jireen ula ilaashan jireen bay tilmaamaysa waxaa la soo naqliyaa fudayl ibnu ciyaad ayaa min wuxuu weydiiyey kam madaa min cumrik intee tagtay cumrigaagii qaala sittuuna sana waxaa tagay buhi lixdan sano markaasuu wuxu uhi subxaana allah mundu sittuuna sanatan wa anta fii طariiqika ilى allah qarabta an tasila lixdan sano baad xagga ilaahay u soo socotay aad rabbi la kulantaad lixdanka sanaba socod u ahayd waxaad ku dhowdahay inaad gaadho yani geeridii qarkaad u saaran tahay lixdankaas sano safar baad ku jirtay safarkaasi waa safarun ila alaakhira waa safarun ilaa liqaa'i illah waa socdaayo aada u soconaysay inaad allah la kulanto waayo adduunyada geligeeda waa safara waa dariiqii aakhiro socodkaa waxaad ku jirtaa adoo markaas soo jeeda iyo adoo hurda adoo taagan adoo soconaya adoo fadhiya adoo jiifa xaal walba ya dalihii gawaadidu marka ayna soo gaadheen ayaa midaan gaari hore u raacin ayaa gaari lagu qaaday markaasuu iska digirin xidhay ama iska doonyaystay kolba sidaa u taqaan gaarigina waa la socdaa markaasuu qoslay maxaad ku qoslaysaa baa la yidhi wallahi waxaan la yaabanaya bu yii ninkayga fadhiya caraabada ah ninkayga fadhiya ee caraabadaa baan la yaabanaya ya oo inaan wada caraabanahay miyaan loogeyto inagoo fadhina iyo inagoo taagan iyo inagoo soconayna iyo inagoo foorarna iyo inagoo jiifna iyo inagoo hurudna iyo inagoo soo jeedna iyo inagoo shaqaynayna aakhiraynu caraabo u nahay socod baynu ku jiraa mar walba marxalaynu goynaynaa safarkii mar walba way uga dhownay sidii hore meeshaynu ku soconna inaynu gaadhno ee dadkii layna dhigayay ah marba waa u dhawaanayna sanad baynu ku jirnaa sanadkii hore iyo iminka iskumihima jirno haddaynu qabrigii u dhownahay uma sheego makaan ahaan ee waxaynu ugu dhownahay zamankii layna dhigaynu u dhownahay waktigii layna dhigi lahaa bishii dhawaydiyo hadda iskuinuma jiro wiigii dhawaayo hadda iskuinuma jiro shalay iyo maanta iskuinuma jiro yani haddeer saacaddii hore iyo hadda isku inuma jiro haddaynu u dhowna goortii layna qaban lahaa waa u dhowna kullu maa huwa aatin fahuwa qariib wax kastoo imanaya waa dhowyihi ya wax kastoo imanaya waa dhowyihi iqtarabat الsaacatu waاnshaqa alqamar qiyaamadii baa soo dhowaatay yani marba markaa dambaysa sidii hore waa ka dawda wuxuu fudaybu yidhi isagoo ninkii la sii hadlaya waclam anaka mas-uulu faacida lis-su'aali jawaaban ogow in wax lagu weydiinayo u diyaarso su-aasha jawaab u diyaarso jawaab u diyaarso waxaana la soo naqliyaa cabdullahi mascuud hadal kale inuu yihi إني لأكره الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا عمل الدنيا وحن معي من اسكت فراقة وأن شقة هاي شقاء الدنيا هي شقاء آخرة مثل مرأة هاي كثير قبري كثير حوري وحي هايين قار عمل ونسل صاحبة قار آخرين بآب قدبارة dadaalkay adduunyada ku dadaalayaan waxaa ka badnaa dadaalkay aakhira ku dadaalayaan waayo midna waa guri temboreeriya midna waa guri daa'im ah oo joogto ah waa gurigii lagu waarayay ee aan laga guuray ee aan laga dhimanayn ee aan laga gaboobay ya midna waa guri tambareeriyo guriga adduunyadu waa guri tambareeri ah maalmo kooban baa la joogayaa wakti yar baa lagu noodaanayaa waa kadeed inta la nool yahay inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqiih shiddo iyo dhibaataa lagu jiraa laqad khalaqna alinsaana fii kabad allah wuxuuli waxaanu ku abuurnay bini aadamka shiddo iyo dhibaato gudaheed kabad iyo kabid baa kala duwan kabid waa maxay waa beerka kibdun iyo kibidun iyo kabidun inta bana waa la yidhahdaa waa beerka amaa kabadun fii kabadin oo aayadda ku soo aroortay bacdu kor dhigan tahay iyadu waa beer xanuun yani culamadu waxay ku fasiraan shiddo iyo mashaqiya dhibaato asalkeedu laakiin waa maxay kabad waa beer xanuunka waayo qofku markay shiddo timaado markuu naxo halkaasaa lagu dhuftaa beerkaa i xanuunay ayuu yidhahdaa hog adamarta marka qofku wuxuu ku ku abuuran yahay lagu abuuray shiddo iyo dhibaato dhexdeed markastuu shiddo ka baxo mid kale u gelayaa markastuu dhib ka baxo mid kale u gelayaa adduunyadu daar raaxa maaha waa daar camal inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan yani waxa weeye waad dhibaatoonaysaa camal dhibiga baad samaynaysaa xagga rabbi baana u socotaa waanad la kulmi doontaa rabbiga marka waxa weeye in la camal faro camal wanaagsan lala yimaado oo furaska laga faa'idaystaa laga qaadanaya xasan basri waxaa kale laga soo naqliyey inuu yihi baadir ajalaka wala taqul gadan gadan fainaka laa tadri mata tasiru ilى اllah ajashaada yani camalka ka gadaji oo intaan geeridu ku iman degdeg camalka wanaagsan ula kaaray hana odhan berri berri baan samayn doonaa waayo ma garanaysi goortaad xagga ilaahay u kacayso goortaad imanayso ma ogid laa tusawif camal alkhayri ilaa gadin sida mid kaleba u yidhi yani camalka khayrka berri dib ha ugu dhigin waxaa laga yaabaa berri inay kuu timaado iyadoo lagu waayey waxaa in nafta lagaa qabtaa dhici karta hareerahayna waa ku badan tahay marka waktiga in la dayaco ma aha waa in laga faa'idaystaa waxaa kaloo marka culamadii salafka qaarkood laga soo wariyey inay yidhahdeen waxaa kaloo culamadii salafka qaarkood laga soo wariyey inay yidhaahdeen culamadii hore qaarkood waxaa laga soo wariyey sida sheikhi la odhan jira abulwafaa ibnu caqiil isaga mutaakhiriinta lagu tiriyaayo inii laa yaxillu lii an udayica saacata min cumri ima xalaal ahaa saacad cimrigayga ka mida inaan lumiyo marka xataa carabkayga uu awoodi kari waayo inuu hadlo tabcaannimo daraaddeed oo araggaygu uu ka caajizo awoodi kari waayo inuu wax eego akriyo waxaan sameeyaa buuhi acmaltu fikrii fii xaali raaxatii wa ana muntarixun fakarkayga ayaan kaga shaqaysiiyaa hadda wuxuu leeyahay indihii waxba kama akrin karo daal intaan ka qabo carabkiina tabcaan intaan ka qabo iyagana waxba kama akrin karo salaad ma tukan karo wuu daallan yahay xaalka caynkaas ah waxaan sameeyaa bu uhi markaa qalbiga inaan ka fekero anigoo saa u jiifa baan fekerayaa ma kaca buuhi oo ma hanqado iyadoo wax mudan inaan qoro oo aan kitaab ku qoro yacni aan helay mooyaane fawaaidaan sajilaayo qoraayo baan markaa helaa faa'iidooyinkaa beedma qoraa wuxuu ku sii daray wainii laajidu min xirsii cala alcilmi wa ana fi اhamaaniina ashadda mima kuntu ajiduhu wa ana bnu cishriina sana wuxuu yihi macaanka yani dadaalkaan cilmiga ku dadaalayo waxaan helayaa anoo sideetan jir ah wax ka daran yacni dadaalkii iyo macaankii cilmiga aan helaayey markaan labaatan jirka ahaa dad fara badan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waan weynaaday adoodu yidhaahdo anu waxba cilmi hadda ku jawaali maayo ee de waa iska wardiyayaa bes laakiin sheikaasi wuxuu tilmaamayaa shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriyaduu dhintay sagaal qarni iyo dheeraad ka hor waa dhimashadiisu hay siddeetan jir anigoo abluy ayaan dadaalkan cilmiga ku dadaalayaan helaya wuxuu ka daran yahay kaan helaayo markaan labaatan jirka ahaa marka waktigu waa noloshii waktiga in la dayaca waxay ka dhigan tahay noloshii in la dayaco dee nolosha in la dayacana ma aha wاlwaqtu asmanu ma cunita bxifdihi wa araahu ashala ma calayka yadiicu waktigu waxaad ilaaliso ku dadaasho waa wixii ugu qiimaha badnaa waxaanan arkaya ama ku ogsoonahay buuli inuu yahay waxa kaa lumaya ee kaa dayacmaya waxa ugu sahlan hadallada markaa xikmooyinka ku boorinayo waktiga in laga faa'iidaysto waxaa ka mid ah daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilat lahu hadalka shaacirku uu yihi daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilat lahu ina alxayaaةa daqaa'iqu wa hawaani garaaca qofka qalbigiisa uu garaacayo waxay ku leedahay buuli noloshu waa daqa daqiiqado iyo sekano weeye garaacaasaa kule buuli yani saasoo kale ay ka dhigan tahay faama linafsika maa yukhalidu dikraha فذكر للإنسان عمر ثاني وعمل فل نطابة وشقيسو وحسكي دوارية وعمل فل وشقيسو فالذكر للإنسان عمر ثاني حسكو يعني بني آدم كيقوم إلى عمر اللباط لكن مركو قفت عمل فلا يقل إذا وإن إخلاص لينا دا أو عمل كيس إلهي أصاب فيه لا haddii camalkaasi markaa ay ka dhalato in markaa dee la xusana waa fiican tahay laakiin maqsuudkiisu waa inaanu noqon sida saxda ah yani ha lagu xuso laakiin liajli illaah iyo lilikhlaas iyo wejiga ilaahay daraaddii inuu u sameeyo taas ilaa waa inuu ku dadaalaa waana inuu sidaas ilaa u sameeya mid kale wuxuu yidhi inaa lanafraxu biاlayaami naqta'uha wa kulu yawmin madaa juz-un min alcumri waxaanu ku farxaynaa maalmo aynu goynayno maalin kastaana waa qayb cimrigii ka mida oo tagtay weeyaan waad arkaysaa yaryarka shalay buu dhashay yani waxaa weeye in yar buu markiiba soo kacay waar soo ki shalay dhashay ma ninkiiba intaan la eg ya sidaasay adda u ordays waana lagu soo daba ordaya ya orod baa lagu jiraa marka waxa weeye waktiga in aada looga faaidaysto aad iyo aad bay muhim u tahay waana in himadda sare loo qaadaa oo qofku himadda uu saraysiiyaa oo culuwulhima wax la yidhahdo ula yimaadaa inuu isyaa kollayba adigu wax baran mayside maxaad kitaab ka dhegaysan ya oo niyadda baktiga ka dhigo ka noocaasi sax maaha himadiisa waa inuu sare u qaadaa waxaa la soo naqliyay cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhuma isagoo dhalinyaro ah ayaa nin kale oo saaxiib ay ahaayeen oo ansaarta ka mid ah ayaa waxa wuxuu arkay ninkii kale cabdullahi bni cabbaas oo marba saxaabadii qaar u tegaye oo axaadiis weydiinayo oo yani markaa sidaa ugu kala dab qaadayo markaasuu yihi maxaa ku luray markaasu waxaa laga yaabaa in in laynoo baahdo marka fursaddan ka faaidaysanaya markaasu oo saxaabadii nabiga sala allahu alayh wasalam waaweynayd baa joogtee yaa ku baahanaya warkaala iska ciyaare markaasuu yihi ciyaari maaye waa faa'idaysanaya wuu faa'idaystay ninkii kale iskaga teg nin waliba shaqadiisa ku foofa cabdullahi bnu cabbaas siduu markaa cilmigii u lurinayey ayuu wuxuu arkay inan kii kale cabdullaahi bnu cabbaas oo dadkii wax weydiinayaana dadku ku soo urureen oo cilmi laga qaadanayo wax la su-aalayo arkay markaasuu dabeedna yidhi alleela inankaasi waa iga caqli badnaa ya inankaas waa iga caqli badnaa maalintii waxaan islaa cid u baahan mayso maantana waa kaasoo markaa dadkii isagay wax weydiinayaanoo yani cilmigii ka qaadanayaano kusoo urureen waa iga caqli badnaa buuli marka qofku himadda inuu sare u qaado oo aanu himadiisa hoosaysiinin waa arrin muhima niyaddana wanaajiyo oo niyad wanaagsan uu markaa qalbiga gashado yani waxaa dhici karta ruuxa niyadiisa in loo qaado inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in ma nawa yani hadduu qofku siyaado caalim noqo oo shareecada ilaahay baro oo diinta markaa u gargaar oo kutubo markaa ummadda anfaca oo islaamka u nusraynayo qor haddiiba xataa aan loo qadarin waxaa dhici karta ama suuragal ah ilaahay niyada inuu u qaado oo haddaw lagu abaalmariyo lagu ajar siiyo yani marka culamada fadliga la siinayo o kale la siiyo waxaa la soo naqliyaa nin shiika oo cilmiga dhigi jiray ayaa inan yarba u yimi oo dhalinyaro ah duruustiibuu la soo xidhiiray maalmo yar buu duruustii fadhiyey hadda waa maalmo yaroo kooban inankii baa dhintay nin xortii ka mida ku riyooday wuxuu ku riyooday inankii culamada lala soo saaray oo safka culamada ku jira shiikhiibuu u sheegay markaasi inankii inoo yimi soo garanay sida caynkaa ahaa ee maalmaha yar inala joogo deedna dhintay haa inankii waxaan ku riyooday isagoo culammada lala soo saaro safka culammada ku jira ayaa ku riyooday sheikhu wuxuu yihi waxaa laga yaabaa in inankan niyadiisu wanaagsanayd oo uga jeeday inuu markaa waxa weeye caalim inuu noqdo oo liajli illaah u noqdo oo shareecada ugu nusreeyo sidaas ilah u riday dabadeedna ilaahay ku abaal mariyey siduu niyeysnaa wa inama likulli imri'in maa nawaa qof kastaba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey qof kastaba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey dee hadduu niyeeyey inuu noqdo caalim liajli illahna saa u niyeeyey una ku dadaalo wuxuu awoodi karaayo la yimi hadduuba gaari waayo niyadiisaa loo qaadaya sida xadiiska laga qaadanayo sida baab kaleba ku soo aroortay man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaa wa in maata calaa firaashih xikan badan oo baabkan ku saabsan waa jiraan waktigana aada iyo aad baa nusuusta laynoogu sheegay waayo qur-aanka waxaynu ku aragnaa iyadou ilaahay habeenka ku dhaaranayo iyadou maalinta ku dhaaranayo iyadou casarka ku dhaaranayo iyadou barqada ku dhaaranayo iyadou marka awqaadda uu ku dhaaranayo waxaa ku jira yani shaniga waktigu leeyaha laynagu baraarujinaya wاllayli idaa yaksha wالnahaari idaa tajalla waa dhaarasho ilaahay ku dhaaranayo habeenkiiyo maalintiiba wالduxى wاllayli idaa saja barqadii buu ilaahay ku dhaaranaya habeenkii buu ku dhaaranaya wuxuu ilaahay ku dhaaranaya casrkii wاlcasri ina اlinsaana lafii khusr ila اladiina aamanuu والcصr إن الإنساaن لفيi xsr إلا الذينa آmنوا وعmلوا الصالحاaت وتواaصوا بالحq وتواaصوا بالصبر casrku ilahay ku dhaaranaya wuxuu ilahay ku dhaaranaya subaxa wuxuu ku dhaaranaya qoraxda wuxuu ku dhaaranaya dayaxa culamadu waxay yidhaaheen dhaarashada uu ilaahay awqaada ku dhaaranayo waxa ku jira baraarujin laynagu baraarujinaayo weynaanta waktigu leeyahay iyo muhimadda u leeyahay oo shay makhluuqa markuu ilaahay ku dhaarto waxaa laynoo tilmaamayaa shaygaa shanigiisu inuu leeyahay hadda makhluuqaadka uma banaana inay ku dhaartaan cidaan ilaahay ahayn laakiin allah hadduu doonana waa isku dhaartaa hadduu doonana makhluuqaadkiisa cidduu doonoo ka miduu ku dhaartaa marka waxaa laynagu baraarujinayaa waktigu inuu muhim yahay oo aad u weyn yahay xikmooyinka ay culamadu ka yidhaahdeen waxaa ka mida waktiga alishtigaalu bilfaiti yudayicu lwaqta alishtigaalu bilfaa'iti yudayicu lwaqta waktiga kaa tegay ee ku dhaafay inaad ku mashquusho war muxuu kugu dhaafay war maxaad sidaa u yeeshay war waktiga xaggaad ka soo qabataa wakti dambaad luminaysaa oo waktiga laftiisa inuu si yar kugu dhaafo joogo aad ka faa'iidaysan kari lahay baa ka dhaanaysa taasaa ka imanaysa waxaa kaloo xikamka ka mid a sida bacdu salaf laga soo naqliyey ina allayla waannahaara yacmalaani fiika facmal fiihima habeenkiiyo maalintu yani waxa aday markaa kugu shaqaysanayaan oo shaqo kaa qabanayaan ya shaqay habeenkiiyo maalintu kaa qabanayaan dad aragto yani dadkan waxa weeye yani markaa bidaaraystay kuwa ciroobay kuwan garku ka soo baxay yani kuwan soo gatay yani wakti iyo marka waktigaa ka shaqeeya soo ma habeen iyo maalin baa shaqo ka qabtay sacankaa ma yacmalaani fiika facmal fiihima war adna ku camal falo shaqo ka qabo waktigaa gudihiisa waya'khudaani minka waxbay kaa qaadanayaan oo kaa nuqsaaminayaane fakud minhuma war adiguna wax ka qaado oo camal wanaagsan dhexdiis oo waktiga ka faa'iidayso in ka gooso intaa aad kaga faa'iidaysatay waa in kuu sugnaatay waxbay kaa goosanayaanoo wax ka gooso way kaa shaqaynayaanoo gudi gud gudahooda ka shaqee oo wax ka qabo xikamka waxaa ka mid a law ictabarta law ictabarta bima adacta min maadi cumrika laxafidta maa baqiya haddaad ku cibro qaadan lahayd waxaad dayacday oo cimrigaaga tegay ka mid a waxaad ilaalin lahayd waxa baaqiga ee soo socda cimrigaaga ka mid a laakiin cibro ku qaadashadiibaa dhiman xikamka waxaa ka mid a icmal likulli yawmin bima fiihi tarshud maalin kastaba waxaad markaa qabataa wixii ku guda sugnaa iyo camalkeedii qabo waad hanuunayeen xikamka waxaa ka mid a sharu maa shagala bihi lmar'u waqtahu alfuduulu wa asharu minhu almacaasi qofku wuxuu markaa ku mashquulo qofku wuxuu ku mashquuliyo waktigiisa waxa ugu shar badan waxaan faa'iido lahayn waxaase ka sii shar badan macaasida iyo xumaanta xikamka waxaa ka mid a man ishtagala bigayri lmuhimi dayaca aham man ishtagala bigayri lmuhimi dayaca alaham ka ku mashquulo waxaan muhim ahay wixii muhimka ahaa buu dayacaa oo lumiya waxaa ka mid a aqwaasha la yidhi abnaau larbaciina zarcun qad danaa xasaadu afartan jirku waa sarac goosashadiisa ay dhowdahay waktigii lagu goosan lahaa waad dhowdahay abnaau lkhamsiina maada qadamtum wamaada akhartum konton jirow maxaa hormarsateen maxaase dib dhigateen abnaau sitiina halumuu ila alxisaab lixdan jirow xisaabtii u kaalaya toddobaatan jirow nafihiina waxaa ku tirisaan kuwa dhintay ha isku tirinina kuwa nool yani cumrulhaalibki waad dhaaftay maxaad sugi acmaaru ummati maa bayna sitiina ila sabciin wa aqaluhum man yajuuzu dalik waktiga waxa dhacda in la caayo laakiin waktigu ceeb ma leh waa zaman khayr iyo shar mid walba in lagu sameeyo aqbali kara ta loo nisbeeyo shaafici naciibu zamaanina walcaybu fiina wamaa lizamaanina caybun siwaana waxaynu ceebaynaynaa waktigeenna ceebtuna innagay nagu sugan tahay waktigeennuna ceeb male innagay naga soo hadhay waayo waxaa la ceebaynaya waa maxay waxaa la ceebaynayaa waa dadkiibaa xumaaday dadka ma waktigaa xumeeyey maya ma iyagaa xumaaday waayo waktigu ficil ma leh isagu wax ma sameeyo ka ficilka lehe caqliga lehe mukallafka ahe takaaliifta la saaray waa dadka iyagaa xumaaday waktigu ma xumaan marka ceebta markaa jirtaa waa inay dad xumi marka ay farabateen ama ciqaabtii xumaantaa ka xumaanshaha ka dhalatay ay xumaanshuhu sababtay oo ah markaa waxa weeye cuquubaat in lagu jajeeyo lagu abaalo mariyo xumaanta la sheegaya waa intaasun ama waa camal xumay dadku la yimaadeen ama waa ciqaab lagaga abaalo marinayo camalkii xumaayo la yimaadeen oo ku dhacaysa wax kale ma jiraan oo markaa waktiga gudihiisa ku sugan waktiga marka laga faa'idaysanayo waxaa loo baahan yahay sabr haddaan la sabrinin lagama faa'idaysan karo wax kastoo wanaagsana sabr bay u baahan yihin laa taxsabu ilmajda tamran anta aakiluhu ha u malaynin sharaftu inay tahay timir la cunayo lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira sharafta gaari maysid ilaa aad dacar leefto yani ma gaadhaysid sharafta gaari maysid yani wax kastoo wanaagsan waxaa lagu gaadhaa sabr baa lagu gaadhaa الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل صبرك وسيلة مجعي سوكلو دعرب لم يديه الصبر يا الصبر ذاك الأجراء الصبر ودعرتي الصبر وصبرتي waktiyada qaarkoodna danay markay dhex dhacdana dacarta asabr waa la yidhahdaa kii buu tilmaamayaa uu leeyahay asabru misl ismihi murun madaaqatuhu sabirku dacartuu la midh ahaaday waa magiciisoo kale dhadhankiisu waa qaraad walaakin cawaaqibuhu axlaa min alcasal laakiin caaqibooyinkiisaa ka macaan badan malabka marka in la sabro oo khayrkii lagu sabro oo wanaagga lagu sabro oo lagu dadaalo ayaa aada iyo aada u muhima kelmaddii intaasaan ku soo gabagabaynayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atuub ilayk
walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com